ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa maanta tegey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo madaxda gobolka iyo qeybaha bulshada uu kula hadlay islamarkaana uu ka hadlayey arrimaha ammaanka abaaraha iyo weliba dhinaca horumarinta waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan goordhaweyta noo soo diray wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kitin ayaa warbixinno xaalada gobolka kaga dhageystay kulan gaar ah oo uu magaalada beledweyne kula qaatay qeybaha bulshada iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka hiiraan inta ugu badan warbixinada ayaa waxay ahaayeen xaalada abaarta ee dalka ka jirta gaar ahaan gobolka hiiraan waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay waxoogaa daaq ah iyo biyo ay xoolo dhaqato ka kala yimid gobollo badan oo soomaaliya ay ka heleen inta u dhexaysa degmooyinka maxaas iyo matabaan oo roobaan badneen uu ka da-ay guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa wafdiga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya master kitin waxa uu ugu warbixiyey xaaladda biyo la-aanta iyo midda daaq la-aanta ee deegaanka ka jirta waxaana uu sheegay in laba ceel oo keliya ay ka shaqeeyaan inta u dhexaysa degmooyinka maxaas iyo matabaan waxaa meesha ka jira degmada maxaas barakac aada u ballaaran oo la soo koobi karin oo la qaymay karin oo meelo kala duwan ka soo barakacay maadaama waddanku maanta abaar ahay oo si deegaanka uu roob ka da-ay roobkiina waa la dhammaystay dadku siyaalo kala duwan ay ku noolaayeen oo dhulka biyana waa galeenoo barkado iyo balliyo yaryaray ka cabayeen ayagayna waa dhammaadeen marka dadkaas waxaa iskugu darmay baahi iyo oon waxa ugu daranoo hadda ka jir waa biyolaan barkadihiina waa dhammaadeen balladiina waa dhammaadeen dadka baaxaddiisa waa soddon kun iyo waxay kasii korreen dadku wax gaadiida ma wataan oo si kala duwanay gawaare ku yimideen meelo kala duwanay ku yimideen gobollo kala duwanay ku yimideen waxa ugu daran hadda waa biilaan waxaa laga isticmaalaa hadda laba ceel oo laba ceel riiga xalay waxaan ku soo maray mudane guddoomiye ii sheega tuulada taadaan afartan iyo laba booyadood aan ku soo mara oo fayl ugu jirto afartan iyo laba booyadood ma kaafido intay qaadan karta waa ogtihiin ceelashiina saasay u biyo yaraayeen ballagii waa baaba-eye waa go-yey dadka waxa ugu daran waa biyolaan wax baadana ma haastaan xaalad bila-aabadin mid ugu darana meeshaas ka jirta michael kitin ayaa waxa uu sharaxaad badan ka bixiyey saameynta ay reebtay xaaladda abaarta ee dalka ka jirta waxaana uu sheegay inay sababtay xaalad adag oo dhinaca nolosha burbur ku yimaada dhaqaalaha dalka iyo weliba dhibaato dhinaca siyaasadda oo ay abaartu sababtay deegaanada qaar Uh, I listened carefully to what the DC or the Deputy DC of Mahaz said and the DC of Mataban. The people coming to these areas, this obviously creates a problem for them. And the competition for water is going to create more stress.
si dhow ayaan u dhegaystay waxa ay sheegeen maamulka maxaas iyo weliba duqa matabaan dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro waxaan jecelahay inaan idiin xaqiijiyo in qaramada midoobay ay idin barbar taagan tahay waa inaad dadaalkan hoggaamisaan laakiin annagu waannu idinla shaqaynaynaa si looga hortago in aan abaartani isu beddelin masiibo waxaannu beledweyne ku leennahay xafiis xooggan oo ay ka shaqeeyaan dad aqoon u leh deegaanka master kitin ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha nabadgelyada dalka waxaana uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ee nabaddu ay tahay in dadka dhexdooda laga sameeyo dib u heshiisiin
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah amniga amniguna ma aha wax ay ilaaliyaan oo keliya ciidamo boolis ahi inkasta oo ciidamada ammaanku ay door muhiima ka qaataan hase ahaatee waxaa muhiim ah in la helo dib u heshiisiin waxaana isku dayaynaa inaan arrintaas ka caawinno badhasaabka iyo madaxweynaha waxaana ka rajaynaynaa wakiiladeenna bulshadu inay sidaas oo kale samayn doonaan oo aad gacan siin doontaan in la dhiso maamul shaqaynaya waxaana taas qayb ka ah in la ururiyo lacago maamul ku shaqeeyo iyo weliba shaqooyin kale oo adag guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinka deegaanka ka jira aanan siyaasad oo keliya lagu xallin karin si la mid ah waddamada kale ee caalamka because siyaasaddu waa wax furfura xaniibyada jira laakiin ta soomaaliya saa maaha intaa haddaan ka gudbo gobolka hiiraan xagga abaarahana broblem baa ka jira xagga dib u heshiisiintana problem xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashadana problem baa ka jira laakiin haddaanay reer hiiraan maanta guux badan baa jira rajada weynaan qabnaana waxay tahay maadaama uu yimid wakiilka qaramada midoobey soomaaliya inuu halka wax go-aan ku gaari doono wax saxiixi doono waa socdaalkii ugu horreeyay ee master kitin uu ku yimaado magaalada baladweyne xilli maamul goboleed loo dhisay gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne